dadka rayadkaa waxay u dhinteen horta amisoma waxay kasoo baxday saaka golweynay kasoo baxday kolonyo raashin oo ilaa buule raashinka giinay soo gudbinayeen ciidankii golweyn deganaay ayaa soo baxay iyagoo kasoo hormaray gaadiidkii raashinka giiyey oo soo laabanaya kasoo hormareen waxay yimideen meesha la yidhah markay golweyn kasoo baxeen oo laba kilomitr camal golweyn kasoo socdeen dhinaca danow ay soo aadeen meesha la yidhaahdo beerta la yidhaahdo faarax ama gabayle loo yaqaano meeshaas markay maraan dagaal shabaabaa qabsaday markay ayagiiyo shabaabkii kala waafeen oo shabaabkii ayagu kala laabteen oy wax yaroo jaanisa heleenay waddada inta ka leexdeenay beer inta dhex galeenay waxay soo qabteen nin odayoo beerta iska lahay iyo afar qofood oo shaqaalaha beerta ay soo qabteen waddada laamigaa dhexdeeday keeneen gacmihii iyo indhehay ka xidheen laba baabuur oo rakaaba oo alaab sida oo laba darawal wado ayay haddana istaajiyeen labadii darawalay ka dejiyeen labadii darawal iyo shantii qofood oo beerta ay ka dhex keeneen ee inta gacmaha iyo indhaha ka xidheen oo meel miina ku jirto keeneen miinadii meeshay ahayd inay miinada meel banaana ku qarxiyaan ay inta soo wadeenay dadkii inta miinadii dadkii oo indhihii ka xidhan oo gacmihii ka xidhan ay inta miinadii ku fariisiyen ay ku qarxiyeen waxaa caddayn u ah dadkii inta dadkii haddii dagaal ay iyadoo xabada laysku ridaa dadku hadday dhintaan qofba meelay ku dhimaneen haddii xabada laysku ridaa ay dadka ku dhacaan ama qof walba xataa meesha loogu taga ay xabada ku lagu dilo qof walba meelaa loogu tegahay ku dhimane dadkaan dad inta la soo aru iyagoo gacmaha iyagoo gacmaha iyo indhaha ka xirxiran la laayo waaye meeshii loogu iyagoo sidaasaana meeshii la keena loogu lagu laayo loogu yimi waxaa soo arkay dadkii deegaanka dad ka mid aha soo arkay waxaa soo arkay ciidankii golweyn joogay saraakiishii golweyn joogtaa aragtay waxaa arkay odayaalkii iyo shacabkii oo dhamaa isugu yimid golweyn saraakiishii deganeeda aragtay dadkii oo dhamaa arkay wax caam ah oo aan cid saakay wax muran oo laga keeni kara la arag waay waxaa xaqiijiyey dad la yaqaan waayo dadkaani waa dad dhammaantood la yaqaan ma ahan dad aan la oqoon maahan waa dad darawaleentu waxay ahaayeen laba nim oo caan oo la yaqaan oo baabuur rakaaba waday ahaayeen dadka beerta laga soo aruuriyana waa dad caan oo la yaqaanay ahaayeen oo xataa golweyn amisoomta joogta xataa iyaga ruuxoodu qaar yaqaaniinay ahaayeen nin odayahoo waayelaha ku jira dad la yaqaano caanahoo golweyn laga yaqaano meel walba laga yaqaano shalaambood laga yaqaano buulo laga yaqaano dadka dhamu yaqaaniin waay waxaa lagu caday karaa amisom cid markay meesha soo aaday cid soomaaliya oo la socotay ma jirto ciidanka soomaalida oo meesha golweyn degan iyo ayaga xoogaa shaqada isla shaqayntaa waxsi ka noqdeen bishii hore oo hadda bishaan ka horeydo bishii toddobaad ahayd hadda waxaa lagu jiraa bishii sideedaadaa lagu jiraa bishii lixaad markii hore raashinka wadeen ayay sidaasoo kale nin odayoo waayeela inta qabteen oo indhaha ka xidheenay sidaasoo kale u dileen xataa keligiis ay miina ku fariisiyeen raggii ku qarxiyeen arrintaasu markay dhacday ciidanka golweyn degan oo la shaqaynayay war hasaatan anagu kuma shaqayn naqaan waxaanuna wax bili aadan qaada kara maahanay dheheen iyagoo keligooday tookadaan soo baxeen wax soomaaliya oo ciidan oo la socday ma jiraan